الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد باب الأكثرية قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية فيفرض نصف لها وسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه naadimku raxmatullaahi calayhi markuu soo tilmaamay baabkii awowga iyo walaalaha oo mar ehlu farad la joogo iyo mar aanu walaalaha ehlu farad wehelin iyo awowga iyo maray walaalaha ashiqadaahi kuwa li-abka ah soo tirsanayaan iyo mar aanay baahi u qabin dirkaba waynu soo aragnay intaa marka laga soo gudbo mas'alo ka mustathnaa ahaan noqonaysa oo masaa'ilka dawaabiddii lagu soo maray iyo qawaaciddii khilaafsan ayuu halkan inoogu tilmaami doonaa taasi oo magac gaara leh lana yidhaahdo akdariya tii markaa dhooqowga u nisbo sheegatay ee u abtirsatay dhooqowga tii u abtirsatay marka akdariya ama ha la yidhaahdo waa nasabu lqabiila oo cidda dhimatay ayaa markaa reer akdar ahayd oo gabadha ayaa ahayd ama ha la yidhaahdo cid waxa weeye masalada ku geftay ayaa reer akdar ahayd ama waxa weeye ha la yidhaahdo waa litakdiiriha madhabu zayd waa dhooqaynta ay dhooqaysay madhabka zayd ibnu thaabit qowlkaasaana ugu fiican akdariyadaasi waa mas'ale ay isugu imanayaan afar qof oo ka tirsan dadkii wax dhexlayay afartaa qof waxa weeye xaas baa dhimanaysa xaaskaasi waxay ka tegaysaa ninkeedii iyo hooyadeed iyo walaasheed aabbiyo hooyo ama aabba qura iyo waxa weeye awow afartaasay ka tegaysaa afartaa markay ka tagto zawjka cidi isku qaban mayso faradkiisa oo xoolaha nisfi buu leeyahay hooyadana cidi isku qaban mayso oo thulus bay leedahay xoolaha marka laga dhigo saddex meelood meel bay leedahay waayo waa habar welad weyday oo welad weladkii weyday oo walaalo tacadudo weyday marka waa thulus arrinkeedu qawaaciddii aynu soo marnay ee baabka awowga iyo walaalaha markay isu yimaadaan waxa weeye xoolihii waxaa hadhaya sudus lix meelood meel baa hadhaysa haddii sudus hadhana waxay ahayd inuu awowgu qaato inanta walaashaahina ay iska tagto qawaaciddaynu soo marnay ee saxda ahayd haddii wax waxba la wada dhaxal siiyey oo awow iyo walaalo xitaa laysu keeno taasi baa sax ahayd oo fiicnayd inaan waxba la siin inantaasi oo ay dhacdo maadaama oo awowgii sudus qura uu usoo hadhay markaynu qaadanno markaa madhabka jumhuurka ee wax wada dhaxal siinaya ama kii aan dhaxal siinayni aynu doorannay inoomaba timaadeen inantu mar horeba meeshaba ma soo gasheen iyadoo sidaasi ah ayay sidaa sifo aan ahayn mariyeen oo zayd ibnu thaabitna aahaar bimajmuuci duruqihaa xasan ah ay kaga sugnaatay inuu dariiqo kala mariyey oo ah in waxa weeye uu yidhaahdo inantana ehlu farad baan ka dhigayaa inantii aynu soo aragnay awowga maciisa casabatu bilkhayr inay noqonayso ayuu yidhi marka koowaad ehlu farad baan ka dhigayaa oo nisfi baan u qadarayaa intaa dabadeedna waxaan samaynayaa in waxa weeye misna aan dib isugu daro oo nisfigeeda iyo suduskiisa aan dib isugu geeyo oo dariiqadoodii hore aan ku wada ee lidakari mithlu xadi alunhayayn waynuna tilmaami doonaa qa markaa arrinta noocaasi ah iyo daciifnimadkeeda marka naadimku wuxuu yidhi raxmat ullaahi calayh walukhtu walaal laa farda farad maca aljaddi awowga la jirkeeda lahaa uma sugnaanin walukhtu walaal laa farda farad maca aljaddi awowga la jirkiisa lahaa uma sugnaaninoo gabadha ee markaa inanta ukhtada la yidhaahdaa awowga la jirkiisa wax farada ma leh fii maa cadaa wixii ka soo hadhay mas'alatan mas'alo ka soo hadhay kamalahaa uu dhammaystiray zawjun say iyo wa ummun hooyo wahumaa labadoodaasina awowga iyo walaashuna tamaamuhaa ay yihiin kuwa taam yeelaya dhammaystiraya gabagabaynaya faclam ogow fa khayru ummatin ummadka ugu khayr badan ee ugu fiicani callaamuhaa waa keeda ugu cilmiga badan ee caalimka ah kaasibaa ugu fiicane sidaa ogow tucrafu waxaa loo yaqaan yaa saaxi ay yaa saaxibi saaxiibkayow tarkhiim buu ku sameeyey cinda culamaa'i luqana waa shaad laakin waa macruuf cindahum markaa yaa saaxi in la adeegsado yaa saaxi saaxiibkayow ay yaa saaxibi bil akdariya baa loo yaqaan tucrafu waxaa loo yaqaanaa yaa saaxi saaxiibkayow waxaa loo yaqaanaa bil akdariya magacaasi bay leedahay wa hiya iyaduna bi an tacrifahaa inaad aqoonsato oo garato xariyatun way mudan tahay oo xaqiiqa bay ku tahay oo way mudan tahay inaad barato wa hiya iyaduna bi an tacrifahaa inaad barato oo xariya way mudan tahay oo tii markaa ay ku habboon tahay in la barto weeye fa yufradu waxaa loo farad yeelayaa annisfu barh baa loo farad yeelayaa lahaa iyada wa sudsu lahu sudusna isaga ayaa loo farad yeelayaayoo awowgaa xataa tacuula bilfuruudi almujmala ilaa ay kaga cawlmayso furuuddii oo isku duuduuban xataa tacuula ilaa ay cawlanto oo ay kaga cawlanto arrintaa iyada ahee loo qadaray labadooda bilfuruudi almujmala furuuddii oo isku duuduuban ilaa ay kaga cawlmayso oo ay markaa furuuddii cawlanto uma intaa kadibna yacuudaani waxay isula noqonayaan ila almuqaasama uma intaa kadibna yacuudaani way u noqonayaan labadoodu ila almuqaasama wax qaybsi ayay u noqonayaan kamaa madaa sidii soo hormartay ee faxfadhu arrintaa iyadaa xifdi oo afartaa qof xifdi arrintaa iyada ah oo washkur u shukri celi naadima naadimkana markaa u shukri celi oo isagana markaa ammaanta uu mudan yahay iyo ducaba ugu shukri celi naadimku raxmat ullaahi calayhi masaladii akdariyada oo qawaaciddii madhabka zayd ibnu thaabit awowga iyo walaalaha dariiqadii uu mariyey biduuni daliilin ku khilaaftay ayuu inoo tilmaamayaa waxaana weeye iyada oo sudus qura uu ehlu faradkii aan faradkooda laysla diidanayn sudus qura ka soo hadhay ayaa markaa furuudii lagu daray gabadh aan ehlu farad ahayn oo awowga la jirkiisa aan ehlu farad noqon marka marka koowaad madhabka zayd waxay ku dhooqaynaysaa halkuu inaga inoo tilmaamay ukhtadu shaqiiqo ha noqoto ama liab eh inaanay awowga la jirkiisa ehlu faradba ahayn ee xagga sahmiga iyo xagga xukumka mid kastaba uu mithlu akhil noqonayo awowgii ab markaa awowgii ab walaal oo kale uu noqonayo oo walaal oo kale uu xagga xukumka iyo xagga sahmigaba uu kala mid noqonayo ilaahuma ilaa masaa'ilka laga soo reebo mooyaane ayaa maanta waa marka koowaad ee ehlu farad laga dhigay gabadhaan ehlu farad ahayn waa marka labaad ee waxay ku dhooqaynaysaa masaa'ilka awowga iyo walaalaha walaala daraaddood looma cawlo sideedaba waayo casaba wax loo cawlaaba ma jirto biijmaaci ahli lcilm sideedaba casaba waxba looma cawlo marka walaalaha awowga la jirkiisa waxba looma cawlo eelu farad baa wax loo cawlaa sidaynu dib ka arki doono taana way khilaafsantaha oo gabadhi iyadoo casabo ah ukhtadii ayaa misna wax loo cawlay daraaddeed waa marka xigto eh haba loo cawlo ehlu farad aanay lahaan jirin haba laga dhiga eh haddii la siiyo dhibaataba may lahaateen ee waxa weeye inta awalulmas'ala laga dhigay ahlu farad oo masaladii daraaddeed loo cawlay oo qof kastaba nusqaanti gashay oo dadkii faradkooda aan la isla diidanayn xitaa wuxuudii la nusqaamiyey ayaa misna faradkii lama siinine dib laga burburiyey oo casaba loo celiyey faraa-idana kuma jirto mas'alo qura oo aan tan ka ahayn oo qofka lagu odhanayo inta lagu yidhaahdo bilowga ehlu farad baa tahay misna natiijada lagu odhanayo casabaanu kaa dhignay ma jirto iyada mooyaane waayo gabadha markii hore saaxibatu nisfi baa lagu magacaabay oo ehlu farad baa laga dhigay dadkii faradkooda biijmaaci ahlilcilmi kitaabka iyo sunnada uu ku sugnaadayna iyada aawadeed baa nusqaan loo geliyo qof kasta wixii waa laga dhimay misna lama siinin haddii la siin lahaa dhibba ma lahaateen ee hadhow baa la yidhi adigu maxaad lahayd sudus adna maxaad lahayd nisfi isku darsadoo isku dib isugu qaybsada mana dhacin diinta islaamka mas'aladaa qura mooyaane laba qof oo midba farad leeyahay oo intaa midba faradkiisii dib looga soo qaaday laysugu qaybiyey ma jirto waa waxyaabaha markaa muujinaya maadaamay intaasoo weji ku khilaafayso qawaacidda shariicada laguba yaqaanba fii jamiici markaa abwaabi alfaraa'id wa fii jamiici almadaahib maadaamay ku khilaafayso intaasoo qaacido oo musallama madhabkii zayd ibnu thaabitna ay khilaafsan tahay oo qawaaciddiisii uu ku khilaafo tan mustahnan uu ka dhigay mid qawaaciddii laga soo reebay in la yidhaahdo waa mid dhooqow u nisbo sheegatay oo madhabkiisii dhooqaysay oo aan si wacan loogu bogin waxa weeye way mudan tahay oo si gaara loo aqoonsado sidaa uu naadimku sheegay gaar loo ogaado oo hadhow waxa weeye ka ay iskaga qafilan tahayna loo sheego qowlka zayd ibnu thaabit mar hadday saxaabo kale iskhilaafeen inaanu daliilahayn qaacido allaaliya qaacido ay waafaqsan tahay oo la yaqaanaana haba yaraatee aanay jirin marka runtii waa min algharaa'ib weeye waa marka gharaa'ibta ayay ku jirtaa marka ahlulcilmiga in badan way daciifiyaan laakiin culimada qaarkood markay isku biirbiiriyeen ahartu waa ansaxday bayaan sanadkeedu waa xasan waana madhab macruuf ah oo ahlulcilmigana daa'ifo ka mid ahi ay qaadatay markaa sidaa saxda ahi waxay ahayd ukhtada meesha in laga saaro madhabka see zayd kama saarine intuu ehlu farad ka dhigay ayaa misna dib casaba looga dhigay markaa xitaa halxidhaalayaal baa ku yimaada iyadoo sideeda ah waynuna ishaari doonaa sida la ysugu halxidhaalayo iyada lafteeda wal ukhtu walaal laa farda farad maca aljaddi awowga la jirkeeda lahaa uma sugna fii maa cadaa wixii ka soo hadhay mas'alatan mas'alo wixii ka soo hadhay kamalahaa uu dhammaystiray zawjun say iyo wa ummun hooyo wa humaa labadoodaasina tamaamuhaa ay yihiin kuwa taam yeelaya afartaa qof masalada ay isugu yimaadeen mooyaane ibtidaa'an ukhtada markaa ahlu farad ma noqoto laakiin xagga dambe inay ahlu farad ka noqoto waa suure fii baab aljaddi waalikhwa waayo waayo masaa'ilka mucaadada ee laysa soo tirsanayo waa suura inay ahlu farad dib looga dhigo ka suuri ahaan si markaa aan xaqiiqo ahayn faclam ogow fa khayru ummatin ummadka ugu khayr badani callaamuhaa waa keeda ugu cilmiga badan marka adigu tafsiiro kaloo la saaraa waa jiraan laakiin sidaa ay daahirka ku tahay ee siiqatu lmubaalaga u tahay ayaynu u daynaynaa tucrafu waa loo yaqaanaa yaa saaxi yaa saaxibi saaxiibkadoo waxaa loo yaqaanaa bilakdariya magacaasay leedahay wahiya iyaduna bian tacrifahaa inaad garato aqoonsato xariya way mudan tahay oo xaqiiqa bay ku tahay inaad garato oo aada gaar u barato fa yufradu waa loo farad yeelayaa annisfu lahaa iyada nisfi baa loo farad yeelayaa wa sudsu lah isagana sudus ayaa loo farad yeeli oo awowgana lix meelood meel ahaan ayaa loo farad yeeli xataa tacuula ilaa ay cawlanto bilfuruudi almujmala furuuddii oo isku duuduubanay ilaa ay ka cawlmayso oo kuwii xitaa aan faradkooda laysku haynin nusqaan laga geliyo huma intaa kadib yacuudaani way ku noqonayaan labadoodu ila almuqaasama wax qaybsi bay ku noqon kamaamadaa sidii inoo soo hormartay ee faxfadhu xifdi oo washkur naadima naadimkana u shukri marka mas'aladu dhisidda xisaabta inoogu iman doonta marka hore lix bay ku dhismaysaa qaabkay ugu dhismaysana markaynu abwaabta xisaabta ee inoogu soo xigta hadda gaadhno baynu ogaan doonaa marka hore masaladu lix bay ku dhismaysaa nisfi lixda oo saddex ah waxa yeelanaya zawjka thuluth oo lixda laba ah saddex meelood meel ahaan lixda oo laba ana hooyadaa leh suduskana awowgaa leh asalku saasuu ahaa haddii wax walaalo haddii wax loo qaybinayo iyo awow iyo haddaan loo qaybinaynba asalku sidaasuu ahaa oo xaalaadkii xitaa qolada awowga iyo walaalaha wax u wada qaybinaysa ay dhici jireen walaaluhu bay ahayd laakiin iyada maanta lama ridin ee iyadiina waxaa la yidhi nisfi markay hantidii dhammaatay iyadana nisfi ha loo farad yeelo dee lix barhkeed waa saddex markaa saddexdeedii lama hayo masalada saddexdeedii ha lagu cawlo oo ha lagu daro oo ha la yidhaahdo way qaybsami weyde oo saddexdii korka ha lagaga kordhiyo sagaal bay ku dhismaysaa markaa kuwa hore intoodii bay haysanayaan sayguna saddex buu haystaa hooyaduna labay haysataa awowguna marh buu haystaa iyaduna saddexa hor taallo iyadoo sagaalkii sidaa yahay ayaa la odhanayaa midhka odaygu haysto iyo saddexda awo ay walaashu haysato ha laysugu daro afartaa oo ha loo qaybiyo dib baa laysugu qayban qaybinaya uma yacuudaani ila almuqaasama markay saddex iyo hal laysugu daro uma qaybsamayso waayo waa lidakari mithlu xadi lunhayayn uma qaybsamayso afar qori labadooda u qaybsami mayso mar hadday u qaybsami weydo jajab baa galay jajabkuna dib buu inooga iman doonaa dabeedna waxay noqonaysaa saddexdooda madax odaygoo laba madax ah ilain laba dhadig buu ka dhigan yahay iyo gabadha walaash ah oo madax ah saddexdaa masalada asalkeeda in lagu dhufto sagaalka toddobiya labaatan bay noqonaysaa wa bihaa tasix halkaasi ka ansaxaysa qof kastaba wixii hor yaallay ayaa markaa saddexda loogu dhufanaya sawjku saddex buu haystay saddex saddex ku dhufo waa sagaal hooyadu labay haysatay laba saddex ku dhufo waa lix labadan dambe awowga iyo ukhtaduna afar bay isku haysteen la ysugu daray afar saddex ku dhufo waa labiyo toban iyadana afar c isagana sideed c khalaas halkaasay ku dhammaatay markay rabaan masalada noocaa u qaybsantay inay kugu halxidhaaleeyaan agdariyada waxay kugu odhanayaan waxaad sheegtaa qof ka tegey afar qof qof dhintay oo ka tegey afar qof midkood wuxuu qaatay xoolaha wax ka mid ah kii labaadna wuxuu qaatay kaasi intuu qaatay barhkii kii saddexaadna wuxuu qaatay inta labada hore qaateen barhkood kii afraadna wuxuu qaatay saddexda waxooda marka la isu geeyo barhkood qaabkaa way kuugu dhigi karaan ka koowaad xoolaha waxbuu qaatay ka labaadna kaasi intuu qaatay barhkii buu qaatay ka ku xigaana labadoodoo la ysku daray barhkood buu qaatay ka ugu dambeeyaana saddexdoodoo la ysku daray barhkood buu qaatay qaab noocaasiya bay marka ugu dhigayaan mar kale waxay ku odhanayaan waana sidaa aynu u qaybinno hadhow markaad eegto waad garane aynu ishaarno mar kale waxay ku odhanayaan waxa weeye midkood waxa uu qaatay hantidii wax ka mida buu qaatay oo mid baa markaa masalan wax qaatay ka ku xiga waxaa leeyahay masalan wuxuu qaatay baan leeyahay cafwan waxbuu qaatay ma odhan tii horaa waxbuu qaatay ahayd tan dambe waxa weeyaan wuxuu qaatay thuluth oo ka koobaad wuxuu qaatay thuluthulmaal xoolaha saddex meelood meel buu qaatay ka labaadna thuluthulbaaqi buu qaatay ka saddexaadna thuluthu thuluthulbaaqi thuluthulbaaqiga thuluskii buu qaatay ka ugu dambeeyaana baaqiguu qaatay saasay ku odhanaya inta hal xidhaale labadaba agdariyuun bay u jeedaan labadaba waxay u jeedaan agdariya oo masalan sawjku toddobiyo labaatankii imisuu ka qaatay sagaal sow ma ahayn saddex baynu saddex ugu dhufanay sagaal buu qaatay toddobiyo labaatanna waa saddex sagaal lagu dhuftay wey asalkeedaba toddobiyo labaatanna saddex meelood oo min sagaalo wey markaa sawjku xoolaha hulus buu qaatay maadaamuu sagaal qaatay isagu markaa intaasuu qaatay markuu sagaal qaatay hooyadiina imisay qaadatay lix bay qaadatay meeshana imisaa ku hadhay marka sagaal laga saaro toddobiyo labaatan laba sagaalaad oo siddeed iyo toban baa hadhay marka waa inta soo hadhay huluskeed weeye ilaa inta soo hadhay waa saddex lixaade ka hore hulus buu qaatay waa zawjka islaantuna siddeed iyo tobankii bay lix ka qaadato waa thulusulbaaqi inta hadhay bay huluskeed qaadatay meeshii labiyo toban baa ku hadhay inta soo hadhay huluskeedana oo markaa thulusu baaqilbaaqi noqonaysana waxa qaadatay labiyo tobanka huluskeedna waxa qaadatay ukhtadii labiyo tobanka huluskeedna ukhtadii baa qaadato afar qoray qaadato ka ugu dambeeya baaqiga qaato siddeedda qori qaatayna waa awowgii marka maxay ku odhanayaan markay kugu halxidhaalaynayaan waxaad sheegtaa masalo afar qof dhaxlayaan ka koobaad uu qaatay xoolaha thulus ka labaadna thulusulbaaqi ka saddexaadna inta soo hadhay weliba thuluskeed ka afraadna baaqigii qaatay marka waa agdariya oo qaabka ay ishaarayaan waa agdariya haddii sida kale loo dhigana xagga awowgaa laga geli oo iyada lafteedu waxay noqon awowga xaggiisa in laga galo oo la yidhaahdo qof wuxuu qaatay qayb ka mida xoolaha waa siddeed buu qaatay ka kalena wuxuu qaatay qaybtaa barhkeed waa inantii weeyo afar bay qaadatay ka ku xigaana wuxuu qaatay labadood oo la ysku daray barhkood waa hooyadii weeyo oo labadood oo la ysku daray waa labiyo toban labiyo toban barhkeed bay qaadatay hooyadoo lix bay qaadatay ka kale ugu dambeeyaana markuu markaa qaatay marka la ysku daro zawjka isaguna nisfu lajzaa'i halaatha ha waa saddexda waa sax wey intaasay ishkaal gelisay saddexdooda barhkood buu qaatay saddexdoodu imise isku lahaay siddeed iyo toban dee isna barhkood buu qaato sagaal buu qaatay saddexdoodaba marka la ysku daro isaguna barhkood buu qaatay khalaas intaa yar baan ka yara shakiya waa caadi waa sidaa wey marka labada weji sidii loo dhigaba agdariyun baa kuu soo baxaysa oo haddii lagu yidhaahdo afar qof oo mid xoolaha qayb qaatay qaybtaasi waxay doontaa noqoto qaybta laguu sheegi maayo ka labaadna qaybta barhkeed qaatay ka saddexaadna labadaa hore barhkood qaatay ka afraadna saddexda hore barhkood qaatay waa sidaasun iyaduna oo xagga awowgaa laga bilaabi marka isagu siddeed buu qaatay siddeedda laynooma sheegino xoolaa wax ka mid uu qaataa la yidhi ka labaad oo ukhtadii ahi ka hore barhkii bay qaadatay oo siddeedda barhkeed bay qaadato afara waa labadooda waa isku labiyo toban ka ku xigoo hooyadii ahina labadooda marka waxooda la ysku daro barhkeed bay qaadatay oo lix bay qaadatay hooyadu ka ugu dambeeyo zawjka ahina saddexdoodaba marka la ysku daro oo siddeed iyo tobana barhkood buu qaato sagaal buu qaato khalaas marka halxidhaale ahaan haddii qaabkaa lagugu soo gudbiyo labada siyood sida loo dhigaba agdariyun baa laguu tilmaamayaa ee ogow mar haddaynu halxidhaale tilmaannay mid labaadna aan ku darno tan iyada waxay iskaga qoran tahay kitaabka markiiba kitaabka ka akhriyaysaa weliba sharaxa yaa si wacan u faahfaahinaya xaashida baqari marka iyadu weydiy saaran tahay oo waxba baahi badan uma qabtaan laakiin aan mid kale ku biiriyo iyadoo aan ku qornay markay doonaan ahlulcilmigu waxyaabahay isku halxidhaaleeyaan waxaa ka mid a imaamu nawowina uu fataawiisa kaga jawaabay ahlulcilmi badanna kutubtooda ay kusoo naqliyeen in lagugu yidhaahdo shan iyo toban nin hanti ay dhaxleen shan iyo toban nin oo shan ka mid ahi xoolaa barh qaateen shanta ku xigaana hulus qaateen shanina sudus qaateen hantidii saasay ku dhammaanaysaa markaa waxba ka hadhi maayaan waayo nisfi thulus iyo sudus haddii la isu geeyo isna waa nisfi thulus iyo sudus haddii la isku daro waa nisfigii labaad marka waxa weeye sadde shan iyo tobankaa nin shan ka mid ahi waa nisfi xoolaa barh bay qaateen shanta ku xigaana thulus bay qaateen shanta ugu dambaysaana sudus bay qaateen xoolihiina saasay ku dhammaaday waana shan iyo toban nin markiiba waxaa ku yaab gelinayaa oo ragga inta helo faradka ahiba way hawl yarayde maxaa sidan masalada u galay waayo aabbe iyo awowna ma tacadudaan sawjkuna ma tacadudo afartii nin ee ahlufaradka ahaa sawjku kugu tacadudi maayo laba nin oo gabadh wada qabaadee ma jiraan aabbuhuna kugu tacadudi maayo waa hal mid awowguna ma tacadudo waa hal mid oo ma tiroobayo walaalaha li'umka ah oo quraa tirooba haddaba saddexdan rag ee saddexduba qaabkan ehlu faradka aada moodo in loo tilmaamayo waa ehlu farad hadda laguma odhan laakiin tilmaanta lagu siiyey baa sidaa u eg markiiba shaki baa ku gelaya xoolaha nisfi iyo waxa weeye shan baa nisfi qaatay shanina waa thulus shanta kalena waa sudus masaladaasi waxay ku soo baxaysaa in la yidhaahdo gabadh baa nin guursaday ilmay u dhashay ilmahaasi ma laba mise waa dhadig farqi ma leh cunug bay dhashay ilmo yar halkaa markay maraysay baa ninkeedii dhintay waxaa dumaalay walaalkii ninka walaalkii oo dumaashigeeda baa dumaalay waxay u dhashay shan wiil ninkaa isaga ah gabadh kalena shan wiil bay u haysaa iyadu shan wiil bay u dhashay gabadh kalena shan wiil bay u haysaa tobankaa isagaa lee la soco iyadu laakiin carruurteedii misay maraysaa iminka lix bay maraysaa midhkii hore iyo shantana isaga u dhashay markay halkaa maraysay ayaa isagana dhintay mid kaloo aan reerkii ahayn baa guursaday oo iska ajnebi ah oo dadkaa kale ah kiina shan wiil bay u dhashay marka iyadu imisay carruur haysataa koob iyo toban bay iyadu haysataa ilmi yaraa ee odayga gaarkaa ahaa shantii uu dhalay walaalkiisii iyada dumaalay iyo shantii ay ninkan kale iminka ay wada joogaan u dhashay ama ha wada joogeen ama ha kala tageen hadalkun baynu ku hagaajinayn waaya tobankaa iyadaa dhashay ilmaha horena wuxuu yahay maynaan sheegin ma laba ma dhadigba ma labiba farqi malaysa wuxuu doona ha noqdo koob iyo toban ba iyadu haysataa ninkii shanta ninkii ay shanta hore u dhashay shan kalena waa leeyahay oo ay carruurtan noqonayaan xale marka carruurteeda qeybna ay isku yihiin aabbe oo dee aabbaa wada dhalay qeybna ay ilmaadeer yihiin yarka gaarka ana qofka yara gaarka wuxuu doona ha noqdee ilmaadeer rumay yihiin isaga wax kale suma aha shan iyo tobanka iyo midhkaa yare gaarka ah baa meesha jooga markaa midhka yare gaarkaa dhimanaya kii ugu horreeyey wuxuu doonaba ha noqdee ama lab ka dhig ama dhadi ka dhig kaasaa dhimanaya wuxuu ka tegayaa shan iyo tobanka ragga ah toban ka mid ah waxaa dhashay hooyadii ilmahaa dhintay hooyadii baa dhashay tobankii misna waa sii kala jaadoo tobankaba waa walaalo hooyo laakiin shan ka mid ahi waxay la dheeraad yihiin ilmaadeernimo oo waana ilmaadeer ruma waa walaalo hooyo maca daalikana ilmaadeer ruma ah shanina shantan kan dambe dhalayna waa walaalo hooyo oo qura wax kalaysuma aha isku reerba maaha shantii islaanta gaarka ahay u dhashayna way joogaan oo iyagu hooyo waxba kama wadaagaane ilmaha yaree dhintay ilmaadee rumayey markay arrintu sidaa tahay wax ehlu farada meesha waxa jooga walaale hooyo oo qura ilmaadeertuna waa casabo la soco walaalo hooyo oo qura ayaa ehlu farada waxa weeye ilmaadeertuna waa casabo haddaba walaalaha hooyo sow toban maaha xoolaha thulus bay leeyihin fahum shurakaau fi thulus thulus xoolaha saddex meelood meel bay leeyihin meesha ay leeyihiin sow shan iyo shan maaha dee qolaba sudusi kuwan odaygan dambe gaarka ay u dhashayna shantaasi suduskaa quray qaadanayan wax dambe inoogu iman maayaan halkaa iyaga inaga dhig shantan odayga dambe ay u dhashay ille waa toban carruurtu eh shanna waa ilmaadeer maydka waana walaalo hooyo shanina oo walaalo hooyo qura tobankay gabadh u dhashay markaa shantanay ninka dambe u dhashay thuluska nisfigiisu sudus ma ahayn thuluska barhkii oo sudusa iyaga sii shantaasi sudus bay qaadanaya shantii hooyo waxaad u dhiibtaa hooyana ay ka walaal ahaayeen maydka ilmaadeertanay ahaayeen iyagana suduska kale u dhiib thuluskii saasay u qaybsadeen meesha waxaa ku hadhay thuluthaan thuluthaanka ayaa leh oo markaa casaba ku qaadanaya waxaa ku qaadanayaa tobankii ay ilmaadeerta ahaayeen ee odaygii dhintay ee gabadha dumaalay dhalay ee shanna iyada uu ka dhalay shanna gabadh kale u haysay tobankii ilmaadeerta ahaa baa qaadanaya tobankii ilmaadeerta ahaa ayaa si siman u qaadanaya kana hooyo dhashay iyo kana aanay dhalin farqi ma leh waayo maanta hooyanimada wixii ay qolada hooyadu dhashay ku dhexlayeen qaatee nasiibkooda ka qaadee laakiin casabanimada waa ku siman yihin waa ilmaadeer ruma maydka ilmaadeerka oo ruma wey dabeedna hulutaankii hadhay labadoodaa shanaad shanta islaantaasi hayso iyo shanta islaantan ilmaha yaree dhintay dhashay iyadiina ma noolee la soco haddii kale dhaxalka way naga qasi lahayde waxbay qaadan lahayd ilan waxa weeye qolaba thulucy shantanna thulucy shantaa gabadha kale haysana ila thuluthaan baa hadhay labadaa thulus shanba thulus u dhiib marka qoladii gabadha gaarka ay haysatay ee ninkaasi dhalay maxay haystaan xoolihii thulus bay haystaan wax kale ma leh odaygan iminka ugu dambeeyey waxa weeye carruurtiisii shanta ahaydna maxay haystaan sodus qoladan ay maydka isku yihiin walaalaha hooyo iyo ilmaadeerta ruma labadaba ay yihiinna sudusna horay u haysteen thulusna iminkay haystaanoo kuwa kale intay qaateen bay qaateen isugu dar thulus iyo sudus waa nisfi markaa shantaa ilmaha yar ku xigtay ee markii gabadhu ninkii koowaad ee ilmaha qura u dhashay shantii ay ku xajisay ee ninkii dumaalay ay u dhashay nisfi bay qaateen thulusna casabanimay ku qaateen shantooda oo wada jira sudusna walaalo li'umnimo ayay ku qaateen marka waa isku nisfi shantaasi nisfi bay haystaan shantii islaanta kale u haysayna thulus bay haystaan kuwan odayga dambeena sudus bay haystaan haddii markaa lagugu halxidhaaleeyo ahlulcilmigu alkaasday ku daraana way isku halxidhaaleeyaane oo ay kugu yidhaahdaan shan iyo toban nin oo shani nisfi qaadatay shanina thulus qaadatay shanina markaa sudus qaadatay oo saddexdaa qaybood qolo waa nisfi qolona waa thuluth qolona waa sudus waana shan shan waana shan iyo toban nin masalada noocaasi ah ayay u jeedaan marka iyadana alqaas ahaan intaasi baynu kaga gudbaynaa marka in sha allahu tacaala galabta halkaasi baynu ku joojinaynaa wallahu subxaana wa tacala aclam